waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
maanta oo ay bisha juun tahay labaatan iyo lix waa maalintii gobolada waqooyi ee soomaaliya ay xorriyaddooda ka qaateen gumaysigii ingiriiska iyadoo sidaasna maanta ay ku bilaabatay toddobaadka xorriyadda soomaalida haddaba xubno ka tirsan jaaliyadda dalkan australia ayaanu wax ka weydiinay bal aragtidooda ku aadan wakhtigaasi xorriyadda cabdulaahi daahir waxa uu ka mid yahay dadka degan magaaladan melbourne waxaana weydiiyey bal sida isaga uu u arko maalinta labaatan iyo lixda bisha juun iyo waxa ay uga dhigan tahay waxaana yiri
wallaahi waxa weeye anigu inkastoon yaraa markaas haddana waxa weeye waxaan dareemayey farxadda dadka iyadoo meel walba calankii la lulayo meel walba in magaranaysa la dabaal degayo markii xorriyadda laga qaatay boqortooyada ingiriiska marka waxa weeye waxay ahayd wax la sugayey oo mar walba magaranaysa loo oomanaa magaranaysa xorriyadda waa gartay kowdii luuliyaa la soo gaaray waqooyigii iyo koonfurtiibaa hal dowlad noqday maxaad ka xasuusataa waktigaas laftiisa taasna iyada lafteeda dee markii la isku darsaday waxa weeye iyadana waxa weeye waa farxad ujeedaduna waxay ahayd in soomaali gobollada soomaalida ee maqnaa in la wada doono hadday tahay jabuuti hadday tahay n f d iyo hadday tahay kila meesha loo yaqaano kilalka soomaalida maanta marka waxa weeye aad baan ugu faraxsanaa in markii la isku darsanaa oo dadku ugu wada faraxsanaa marka taa ujeeddadu mar walbo ahayd in la laisu wada keeno gobollada soomaalida ee gumaysigu haystay marka marka waxa weeye waa labadii ugu horreeyey isku darsada marka aad baa dadku maganaysa u faraxsanaa ay gaadheen oo yidhahdeen rajadiina waynu gaadhnay gaar ahaan gobollada waqooyi aad bay ugu ololeynayeen ma garanaysaa in ay isu yimaadaan gobollada maqan ee soomaalida waa gartay sagaalkii sano oo u horreeyey soomaaliya waxaa ka talinaysay dowladdii rayidka ahayd maxaad ka xasuusataa maxaad ka aaminsan tahay dowlad noocee ahayd wallaahi horta marka ugu horreysay waa la soo dhoweeyey waxa weeye inkastoo ma garanaysa dee marka ugu horreysayba ay ahayd aynu dowladnimo qaadanay haddana waxa weeye inkastoo la sheegi jiray waxbaa yeer jiray oo ma garanaysa dad badan oo musuqmaasi wax la sheegi jiray haddana aad baa loogu faraxsanaayo waa la deganaa waxa weeye aniguna dee markaa waxa weye waxledii ma garanaysa iskuullada aan magaranaysaa dhigan jiray buu ahaa waana naloo sheegi jiray dee magaranaysaa dowladda aad baana magaranaysaa dadku wixiisa qabay marka waxa weeye de waa mar walba la faraxsanaa inkastoo waxay u jireen haddana waxa weeye dal degan baynu ahayn markaas waa gartay hadda waxaa ka soo wareegatay wakhtigaas lixdan iyo afar sano soomaaliya maanta xaaladda ay ku jirto na waad la socotaa inkastoo la kala duwan yahay oo waqooyiga iyo koonfurtu ay kala duwan yihin laakiin dhinac walba dhibaatooyin unbaa ka jira maxaa khaldamay baad is leedahay cabdulaahi wallaahi waxa weeye dhibaataan ugu dhacday waxaan oon karaa gaar baa weyn ugu dhacday weligay ma garanaysaa ismaan lahayn soomaaliya baa sidaa ku dambayn doontaa waxa weeye inkastoo berigi hore dee qabyaaladu yar jirtay iyo ma garanaysaa musulmaansigu haddana waxay ahayeen wax iska yar hooseeyay ahaayeen iminka waxa weeye waqooyi iyo koonfurba waxa weeye dadkii wuxuu ma garanaysaa dee dhibaataa gaadhay waxa weeye dadkii baa yar kala fogaaday waxa weeye taana aad iyo aad baan run ahaantii uga xumahay waa masiiba inagu dhacday run ahaantii ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in arrimahaasi ilaahay inaga badbaadiyo oo ma garanaysaa inaga badbaadiyo dhibaatooyinkaana soo maray tay waxaan is leeyahay waagaas aada yaraydoo calankii iyo xorriyaddii iyo aada u soo joogtay marna ismaad lahayn sanado badan kadib australia aad matalan qaxooti ku imaanaysaa wiilka yar ee soomaaliya maanta ku dhashay ama waqooyi ama koonfur ha jooge maxaad is leedahay lixdan iyo afar sano kadib ama u rajaynaysaa inuu ku noolaado wallaahi waa su-aal fiican weeyaan waxa weeye weligeyba kamaan fakereen inaan australia ma garanaysa ma garanaysa aan noloshaydu ku dambayso waxa weeye run ahaantii waxa weeye waxaanan marnaba rajaynahayn ilaahay waxaan ka baryayaa inkastoo dee halkan ma garanaysa carruurtii ay ku kortay oo ay ku weynaatay oo ma garanaysa dee ay la qabsatay dhulkii waddankana dee waxay ka arkaan waxa weeye waxaysaasta iyo wax magaranaysa marmayuunbay ka arkaano marka waxa weeye aad baan uga werwarsanayay ilaahay nagu celiyo dhulkeenii waxa weeye isagoo nabada oo ma garanaysaa rajana waan ka qabaayo waxa weeye dee waxan waa lasoo wad maray yurub baa soo martay asia soo martay marka waxa weeye waynu ka bixi doonaa insha allah ma garanaysaa dhibaatooyinka waddankeeni oo nabad qabaynu ku noqon doonaa wuuna wanaagsan yahay iminka marka waxa weeye insha allah insha allah waynu badbaadi doonaa waa gartay hadda qof australia melbourne baad degan tahay qof australiaanu hadduu ku weydiiyo ku yidhaahdo lixdan iyo afartaa sano dhibka soomaaliya haysta muxuu yahay kow iyo laba iyo saddex maxaa ku tilmaami lahayd kuwa ugu waaweyn iyo sidee wax looga qaban karaa wallaahi waxa weeye waa very complicated question su-aal adag weeye de waxa weeye horta mar walba meel kastoo la tagaba de waxa weeye dee soomaaliya meelahayna ku dhaqmi jirtin bay ku dhaqmatay ku dhaqantay marka haddaan su-aasha uu weydiiyo sidaa sheegaysaa qof australian hayd de kolba mar walba waan istiilayaa oo waxaan leeyahay waa caankaasoo waa la fiican yahay dhibaatooyina wayna soo mareen problemyaa jira marka waxa weye dadku horta waxa weeye inay dadkeenna halkan joogaan kusoo korayaan in ma garanaysaa aqoon ay yeeshaan oo ay ka baxaan jahligan iyo qabyaaladan iyo mashaakilkan marka waxa weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkeenna kuwan soo kacay iyo kuwa dhalan doonaaba ina history fiican loo dhigo wax wanaagsan loo sheego haddii wuxuun qof walba loo sheego wax xunun wuxun buu noqonayaa marka waxa weeye inagoo istiilayna waddankeena waynu ammaanaynaa haddana waxa weeye de waa su-aashu waa su-aashaas aan kuu sheegay adag oo in aqoon iyo magarasa fikir fiican lala yimaado soomaalidu u heshiiso kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi daahir oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho